waxaa markii ugu horreysay magaalada hargeysa laga furay xarunta la talinta aroosyada qorshaynta wakhtiga iyo dhaqaalaha iyadoo sidoo kale xaruntan lagu baranayo qurxinta haweenka xaruntan oo la siiyey magaca sweden beauty center ayaa waxaa hirgeliyey haweeney degan dalka sweden oo lagu magacaabo khadrad daawud ismaaciil waxaa waraystay wariyahayga khadar maxamed cabdulle waxaan ugu horreyn weydiiyey sababta keentay in xaruntan laga furo magaalada hargeysa markii aan kusoo noqday wadankeena anigiis yidhi bal dee baahidii aan u baahday ee aan arkay baahidii sida loo qabanayo iyo sidaynu ugu baahanay ba waxay igu dhalatay inanta maanta somalilan joogta dee halkay ku dhalatay joogta inay jaanis la heli karto inantii adduunka kale ku nool markaa dee taasa horta fikirkii weynaa igu abuurtay siday kugu suurtagashay wallaahi carqabado badan ayaa kasoo wareegay muddo aada u dheerna way waan waday carqabadaha waxaa ka mid a dee meeshii aan doonayo a meel weyn oo meel weynoo saddex dabaq aynan sameyno saddexdaa dabaq waxa sababay wax wal oo ay dee gabarh dumar u baahan tahay oo dhan in meel laysugu geeyo haddii laysugu geeyo haddana in wax wal oo sarviskeena isku meel laga helo horta dhib weyn bay soo martay oo waxay noqotay dee in dhismo dhan oo sidii loo rabay a loo dhiso wadamada kale way naga jaanis badan yihiinoo waxaa dhici karta dee markii la abuurayayba in dee si fudud aad u hesho laakiin in fikirkiina sweden unkamaan keenine barh turkiya oon muddo deganaa baan kasoo qaaday barh waxaan kasoo qaaday belgium oo inana saaxiibnay oo swedishi ay ku leeday santarkan oo kale sweden laftigeeda dee dadka ku nool ama ingiriiska meel beauty center oo inta leego waxaan oo dhan laga heli kala ma jirto inantu markay aroonsanayso waa inay maalintii meel kusoo meydhatay tagto habeenkii waa inay koofeertimaad xinaha waa in meel lagu mariyo waa in meel lagu duugo jiimkii waa inay meel u tagto dukaankii waa inay meel kasoo alaabaysato markay hablihii waxbaranayaanna waa inay iskuul tagaan marka waxaan ku fikiray inaan intaaba meel qura isugu koobo oo aan shaqaale taye leh oo cilmi leh oo mataqaana arrinkaa wadi karaan sameeyo aniguna naftaydan ka bilaabo ma xirfadan weeyaan dadkaa tababaraysaa ninka me lakin dadkan xagee ka heshay waxaan ka helay horta ana iska bilaabay oo maalintii aan fikirkaa bilaabay waxaan doonay inaan dee anigu wixii dhigto inaan dee jirkii iyo termolog qofkii aan barto jirkii timihii jiimkii dee waa qeyb ka mid oo dee oo dee noloshaydii ka baxsan iskuol baan horta ko u bilaabay marka horta anaa afar sano baranayay sanadkii imika shanaad baa ay dhammaanaya haddii ilaah idhaa marka waxay ii suurto gashay inaan hablo kaloo isugu dhisha oo ila shaqeeya aan wadankeena ka dhaadhiciyo oon dhowr jeer keenay qolo kaloo turkiya aan keenay waayo keligay wixii ma samayn karno waxaan arkayay arrin kolleyba markii ugu horreysay ee somalilan laga furo waxaad ka tala bixinaysaan qoysaska cusub ee dhismaya maxaa kilifay inaad la talin u samaysaan qaabka hawshooda ay u gelayaan tusaale ahaan bulshada soomaalida meel wali joogaan aan ugu bushaaraynay inaan samaynay inantu markay guursanayso mashquulkeeda iyo taladeeda iyo rayigeeda badan siday taladeeda u koobtay danteedao qura u heshana way adag tahay oo qofku dee waa stress badan baa ku jira mashquul badan baa ku jira waxaan u sameynay qof u gaar ah inantu markay rabtay inay aroos gasho saddex afar bilood ka hor inay noo noo timaado oo wax walba loo balangareeyo loo qoro oola taliya waa coaching waa qof la taliya ah oo kala talinaya hal ilaa toban ilaa habeenka arooska ilaa bilowgeedii waxay gashanayso waxay xidhanayso xafladda inta qofa imanaya cuntaday u ballaangarayn karto dhisaynkay rabto wixii oo inay waxna qaali ku tahay inaynay lacagteedu wax maalayacniga kaga bixin inay mar walba dee xaajigeedii la tashato horta koowyadii xaajigu ay saf kartaan hagaag bal markana qaar ka mid ah hablaha shaqaynaya mawlal magacaaga sheeg aniga magacay waxaa dhaha ismaxo jaamac waxaana ka mid ahay shaqaalaha sweden beauty center oo iminka magaalada ku cusub wiigan unbaa si toosa shaqadii kasta marka loo qabanaya laakiin waxaan ku jirnay training anagoo markii horeba xirfad meesha ku imanay oon ku imanin xirfadda iyadii kusoo gallay aqoontii aanu lahayn haddana maama khadra waxay naga caawisay inay training noo sameyso waxyaabihii naga dhinaa waayo waxay kusoo kordhisay mashiinaan hore wadanka looga isticmaali jirin iyo system aan hore uga jiri jirin ama qorxin aan hore loogu samayn jirin hargeysa magacayga waxaa weya walaan xamda khadar jaamac shaqadan waxaan minku wadnay muddo laba bilooda taasoon ku wadnay training in lanoo sameeyey then imikana ay shaqadii shaqeynaysay furantay alxamdulilah waan ku faraxsannahay shaqada aada iyo aad haba khadra intii naga dhinay da way nagu kordhisay xirfadda intaydan hore u haysanayna waanu sii xoojinay waxaanu kale aada ugu sii faraxsanahay in maanta inanta horoosada ee hargeysa joogta ay helayso meel serviskeedii oo dhan lagu sameynayo iyada u gaara cid kalean aanay u iman karin inanta u shaqeynaysa iyada mooyaane
waa mid ka mid a hablaha ka shaqeeya xarunta sweden beauty oo laga furay magaalada hargeysa waryahayga khadar maxamed cabkulle ayay dhammaantood u warramayeen